rasaasta aad maqlayseen ee meeshan sidii roobka u dhacaysay ee loogu talagalay cadow innakaa isku garaacayna khaatumo iyo shirkeennan damaashaad loo dhigayo iyo nacayb loogu tumaya maahee walle qabiil qabiilladeennii baa magaalada buuhoodle isku dilaya ayaan darradayna haysayna ka mid taha labadaa beelood ee ayaan darrada inoo muuqata ee buuhodla dhexdeeda ka dhacaysa waray fidnadaa awalba wadnahaannu farta kaga hayna war intaannu ka digi karnay waa ka degnay warhoy caqli iyo xikmad ilaahay aan ka barino caqli iyo xikmad aynu innaku isku badbaadinna ilaahay aan ka barino carruurtaydii iyo reerkaygii baan ka imi dhaqaalihii iyo bisneskayga aan gacanta ku haystaan ka imi nolol baan u bartay war waxaygoo dhan waxaan u soo horay ummadda tan inaan mas'uul uga noqdo